waa hagaag dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan oo warbaahintii salaamiga hel furqaan markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii gaarka ah aynu ku ballansanayn wakhtigan kaasoo ciwaankiisu yahay soomaaliya iyo sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaa soo jeedinaya walaalkan maxamed cali aadan خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay soomaaliya iyo sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kaasoo aan kusoo gudbinayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee uu dalku martigeliyey kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ee isugu jira dhinacyada siyaasadda amniga hagardaamada iyo horumarka intaba waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
ضاريات لم تعقها الحشرات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تفدى بالكلام الناكرات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تفدى بالكلام الناكرات لو شكونا ما شكونا وهجاج soomaaliya waxay martigelisay sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhacdooyin waaweyn iyo hagardaamooyin ay shisheeyuhu u qooleen kuwaasoo halisgeliyey jiritaanka dalka iyadoo dhanka kale la qaaday tallaabooyin lagu dhicisaynayo qorshayaashaas warbixin ku aadan waxaa soo gudbinaya walaalkan zakariya cumar soomaaliya sanadkii tegay waxay martigelisay dhacdooyin waaweyn oo saameyn kala duwan abuuray sawirna ka bixiyey halkaay u jihaysan doonto marxaladaha la filan karo dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa kuwo cabsi geliyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuna qasbay inay feshaan goor aanan fogeen maamulkooda inuu zuuli doono iyo dhacdooyin kale oo iyaga qudhooda ku dhaqaaqayeen kuwaas oo ay ku xaraashiriyeen khayraadka ugu muhiimsan ee soomaalidu leedahay xasan sheekh oo etoobiya u saxiixay xeebaha soomaaliyeed iyo abay oo muqdisho yimid gurgurtee oo dil ka badbaaday shidaalka soomaaliya oo turkiya la siiyey dagaallo dhiig badan ku daateen oo dhex maray dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland shisheeyaha xalane oo qorraxda arki waayey al-shabaabulmujaahidiin oo dhul baaxad leh qabsaday muqdishone kulaalaya iyo gurguurte oo maraykanka ku laaluushay siinta dekado iyo saldhigyo waa qodobada qaar ka mid ah kuwa ku jiri doona warbixinteenna insha allah looma sacabtumayn axmedoo madaxweynaha jubbaland buu ahaa anna ku-xigeenkiisi baan ahaa dowladnikaadi dowladnimada waxay ku jirtaa in lasu hogaansamo axmed waa fallaagoobay siyaasadaha isdiidan ee ka dhex taagan maamulada ay dalka ka dhisteen shisheeyaha ee dowladda federaalka ugu horreysa ayaa keenay in dagaallo gacanka hadal ah uu dhex maro maamulka jubbaland ee gacanta ku hayso dowladda kenya iyo maamulka muqdisho ee uu hogaamiye xasan sheekh xasan sheekh oo damacsanaa inuu hoos u dhigo awoodda hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa qaaday tallaabo diba ka abuurtay fadeexad weyn oo dhakafaara ku noqotay maamulkiisa deegaanka raskamboni oo boqolaalo kilomitir ka foga muqdisho ayuu diyaarada ku geeyey boqolaal ciidamo ah tani waxa ay keentay in madoobe uu dareemay tallaabo halis gelin karta kursigiisa wuxuuna diyaariyey ciidamo badan kuwaas uu doomo ku geeyey deegaanka raskamboni isagoona weeraray ciidamada xasan sheekh maxamuud waana uu kaga guulaystay dagaalkaasi dagaalkii raskamboni wuxuu ahaa mid ka dhashay xiisado sii kordhayay oo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland taas oo salka ku haysay dib u doorashadii axmed madoobe iyo isbeddelka dastuurka lagu sameeyey iskuday dowladda federaalka ay ku doonaysay inay xilka kaga tuuraan axmed madoobe ayaa fashilmay tallaabadii dagaalka xigtay waxa ay noqotay mid fadeexada hor le abuurtay waxaana maxkamadaha maamulada jubbaland iyo tan muqdisho ay soo saareen amare xiritaan ah iyo yabohyo lacageeda qofkii soo qabta mid ka mid ah xasan sheikh iyo axmed madoobe dowladda federaalk ayaa xilligaasi amartay in la xiro garoomaha diyaaradeed ee gadooh iyo jubbada hoose ku yaala xasan sheekh sacid tumuujid wuxuu ku daray dastuurka inuu bedeshaba waa soo isla tolo iyadoo soomaali dhan ka maqan tahay xasan gurguurte oo wax ka beddelay dastuurkooda iyo diidmadii puntland maamulka puntland oo dareemayo cadaadis siyaasadeed oo u dhow waxa madoobe uu la kulmayo ayaa qaaday tallaabo horay loo filan karay taasi oo noqotay mid ka mid ah fadeexadihii siyaasadeed ee ay wajahday dowladda federaalk wax ka beddel uu xasan sheikh ku sameeyey dastuurka ay ku dhaqmaan maamulada dalka uu ka dhisay shisheeyaha ayaa keenay in puntland diidmo qayaxan ay samayso puntland waxa ay ku dhawaaqday inay ka baxday nidaamka federaalka iyadoo golaha wasiirada ee maamulkaasi ay sheegeen in si madax bannaan ay u maamuli doonaan arrimahooda intuu iska jaray ayuu badda uga tegey markaasaa badda badkeeda dhulkeedii oo dhan waxaa daboolay qalab sidaas ah oo qalabka lagu kalluumaysta laakiin adduunyadu ay mamnuucday arrimaha environmentiga awgeed waxyaabihii dhacay sanadkii tegay waxaa ka mid ah in dowladda federaalk ay isku dayday dhammaystirka heshiis xaraan ah oo maamulka somalilan uu la galay xabashida kaas oo badda lagu siiyey etoobiya madaxweynaha dowladda federaalk oo aad uga xumaaday in qof isaga aan ahayn uu hantida soomaaliyeed shisheeyaha siiyo ayaa abuuray wax colaada u muuqata balse yoolkeeda uu ahaa xukuumadda muqdisho inay noqoto midda saxiixi doonta badda la siinayo xabashida turkida oo qayba ka ahaa waddamada boobaya khayraadka dalka ayaa heshiisa dhex dhigay xasan sheikh iyo abiy axmed waxaana gurgurte uu go'aansaday in muqdisho ku soo dhoweeyo abiy axmed xeebtana uu geeyo si uu u soo tuso badda uu siinayo waxyaabihii dhacay sanadkaasi waxaa ka mid ah in weerar toos ah ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku carqaladaysay iskudayga abiy axmed ee xilligaasi waxaana bayaan ka soo baxay wakhtigaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay si cad oo aan gabasho lahayn u diidaysaa qorshe weliba oo lagu doonayo in etoobiya loogu sharciyeeyo taaka ka mid ah xeebaha dhulka soomaaliya jihaadkii ay awowyaasheen galeen sida imaam axmed guray sheekh bashiir iyo sheekh xasan barsane iyo sayid maxamed cabdulle xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in etoobiya ay xaqiijiso yoolkii ay ka laheed geeska afrika xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay allah idinkiisa ku taagnaan doontaa dhabbahaas iyadoo la dagaalamaysta saliibiyiinta etoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay bogaadisay weerarkii madaafiicda ahaa ee ciidamada mujaahidiinta ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli halkaasi uu ka soo degayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxa ay sidoo kale xarakadu bogaadinaysaa weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxa ay xarakadu sheegtay in weeraradan ay baajiyeen xaflad la filayay in loo qabto imaashiyaha abiy axmed iyo booqasho xubno ka mid ah wafdigiisa ay ku doonayeen inay ku tagaan degmada balcada oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee xabashidu sheegato guddoomiyihii baarlamaanka aadan madoobe hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maantay taagantahay waa midda sharcigan waa sharciganuna hor keenay annaguna akhrinuna mootiyey waxaana lagu qanciyey waa turkii walaalahensaan bay wadaan baarlamaankii baa tihiin ummadda soomaaliyeed khayrka ha ka hor istaagina dhacdooyinkii aan wanaagsaneyn ee sanadkii tegay soomaaliya martigelisay waxaa ka mid ah in shidaalka badda soomaaliya oo ka mid ah khayraadka ugu muhiimsan soomaaliya shisheeyaha turkiga la siiyo taas oo abuurtay diidmo isku mid ah oo shacabka soomaaliyeed ay arrintaana ka muujiyeen dhanka kalena bannaanka keentay wejiga dhabta ah ee madaxda dowladda federaalka iyo sida ay sanadan uga lahayn mustaqbalka dalkan iyo dadkiisaba bilooyin wuxuu socdaabaa shirqoolka shidaalka badda lagu boobayo sanadkii tegay ee kun afar boqol lix iyo afartanka ayaa waxaa mar qur ah warbaahinta caalamka iyo tana gudaha lagu baahiyey nuqul heshiis falxun oo dowladda federaalka ee turkida ku dhaxal siinayso shidaalka badda soomaalida arrinkan waxaa si adag uga dhiidhiyey guud ahaan dadka soomaaliyeed iyagoona sheegay inaysan marnaba wakiilo ka ahayn dowladda federaalka nuqullada waxaa ku jiray in boqolkiiba sagaashan shidaalka badda laga soo saarayo turkida ay qaadanayso halka boqolkiiba shan ay qaadanayso dowladda federaalka boqolkiiba shanta dhimanna loo qorsheeyey waddo kale oo xitaa suuragal ah inay dib ugu noqoto turkida
kooxaha argagixisada oo inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo ka ka bixi waayey maxaa shabeellada dhexe iyo alla waaye dowladdu maxay qorshaysay dowladdu waxay qorshaysay in satellite adduunka africa oo dhan aysan lahayn oo lacag toban bilyan oo lacagay ku baxayso in cadale agtiisa laga sameeyo waxyaabihii dhacay sanadkii tegay waxaa ka mid ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu arkay dardargelinta howlgalle ay ciidankeeda ka fulinayaan deegaano badan oo muqdisho u dhow heer la sheegay in muqdisho ay go'doon qarka u saaran tahay macaahidda caalamka ee amniga ka faallooda ayaana si xiriir ah u soo saarayay digniino amni oo la xidhiira muqdisho oo laga cabsi qabo inay gacanta u gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana sannadkaas dhacay in deegaano kaabiga ku haya muqdisho ay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaallo la baahiyey ayaana lagu arkayay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo ka wada labada albaab ee muqdisho laga soo galo ee u dhow excontrol afgooye iyo excontrol balcad taasi waxay dhalisay qoobogariir ku dhashay xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaana bilaabay inay warbaahinta ka soo muuqdaan iyagoo sheegaya inaysan ogaan karin wakhtiga ay shabaabul mujaahidiin soo geli doonaan balse ay hubaan oo keliya go'doonka ay ku jiraan waxa aad u batay baqdinta xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale iyadoona la diiwaangeliyey inay yidhaahdeen diyaarad aan ku cararno xitaa nooma diyaarsano waxaa fiican waaqaciga dhabta ee dalka isku sugan yahay in laga run sheego ee in maalin walba wax la duugo oo maalin walba wax la duugo maalin daba wardhiigley lasiigu imaanaya haddee si aad wax qari u leedahay wardhiigley idoola taagan la arkaya shisheeyaha xalane oo duqayno loo joogteeyey heer ay qorraxda arki waayaan sanadkii tegay ee kun afar boqol lix iyo afartanka waxyaabaha lagu xusuusan doono waxaa ka mid ah duqaymaha joogtada ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku asqeeyeen xerada xalane oo ah hoyiga shisheeyaha dalka ku soo duulay mida ka mid ah duqaymihii ugu khasaaraha badnaa ee sannadkaasi xalana lagu qaaday waxa ay ahayd duqayn ay ku dhinteen saraakiil cabdaan ah iyo mid kale oo lagu dilay mas-uuliyiin talyaani ah duqaymaha xalane ayaa sababay in ajaaniibta xalane ay culays saaraan dowladda federaalka waxaana xilligaasi la xusuustaa in taliyaha boliiska gobolka banaadir mahdi uu ku yidhi saraakiisha isaga ka hoosaysay inaysa dhicin in la tuuro hoobiye laga soo tuuro ee aan caasimaddii qalqalqa gelin taas marka inaysa dhicin alinka rabaa haddii ay dhacdana sargaalkaa lagula xisaabtamaa oo loo xiraa hadday dhacda inaad inta ku shaqay weysaan aad idinka seexataan adinkaa maxkamad la idiin keenaa maraykanka oo iska diiday dekado iyo saldhigyo militari uu xasan sheikh u hibeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sannadkaasi lagu xusuustaa inuu codsi u diray trump madaxweynaha maraykanka warqadda uu xilligaasi diray gurgurte ayaana maraykanka waxa uu ku siiyey qaybo ka mid ah dhulka soomaaliya xasan sheikh ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in maraykanka uu siiyo dekadaha berbera iyo boosaaso oo ay ka kala arrimiyaan maamulada puntland iyo somalilan waxaana warqadda oo ku qoran luqadda ingiliishka loo diray aqalka cad ee maraykanka gurgurte ayaa dhulkaasi maraykanka u siiyey si ay uga caawiyaan dagaalka uu kula jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo inuusan aqoonsan maamulka la baxay somalilan mas-uuliyiin hore oo Amerikaan ah ayaa ku jeesjeesay xilligaasi gurgurte Petra Boham oo ah ergeygii hore ee Maraykanka u qaabilsanaa Geeska Afrika ayaa ku yidhi wuxuu u maleynayaa Maraykanka inuu doqon yahay oo uu u soo bandhigi karo dekadaha muhiimka ah ee Somalilan iyo Puntland kuwaas oo uusan xitaa gacanta ku haynin ayuu yidhi mas-uulkan Amerikaanka ah oo tacliiqinayay ama ka faalloonayay warqadda uu Xasan Sheikh Maxamuud u diray Trump al-shabaab oo horey looga saaray muddo laba sano ka hor ah ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarku u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro in hadda madaxweynihii iyo kolonyadiisii ceelgaabti qarax lagula beegsado taas runtii waxay ka turjumaysaa fashilka ka dhacay arrimaha amniga xasan sheikh oo la dili rabay iyo cambaarin ka dhalatay sanadkii tegay ee kun afar boqol lix iyo afartanka waxaa lagu xusuustaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaaday weeraro qorshaysan oo ay doonaysay inay ku qaarijiso madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh maxamuud kaas oo ka dhacay agaga ka madaxtooyada xilli uu doonayay inuu ka duulo garoonka adancadde weerarkaas xasan sheikh lala beegsaday ayaa abuuray walaaca hor leh oo la xidhiira awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gaartay heer sare oo ay awooddo inay beegsato madaxii ugu sarreeyey ee dowladda federaalka weliba isagoo aan wax badan ka fogaan villa soomaaliya taasina waxa ay keentay in xasan sheikh madaxda caalamka gaar ahaan kuwa ku lugta leh dullaanka soomaaliya ay u soo diraan fariimo ay ku sabarsiinayaan uguna sheegayaan inay aad uga xun yihiin wixii gaaray xasan sheikh ayaa dhacdadaas kadib u sabray dalka dibaddiisa isagoona warbaahinnada reer galbeedka u sheegay in shabaab ay isaga lix jeer dili rabeen isagoona arrinkaas taageero dheeraad ah ku doonaya
نعم البنات نحن أدرى بالليالي والمعالي موعدا لن تخلف الوعد الثقات مر بالقوم خريف فتعالى جذعنا صلبا وطار waa hagaag dhacdooyinka aadka loo xasuusta ee soomaaliya martigelisay sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waa dagaallo culus iyo malaaxim la isku hilboobay oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka kuwaasoo ay guusha ku raacday ciidamada mujaahidiinta haddaba walaalkeen cabdiraxmaan beder waxa uu warbixintan kusoo gudbinaya howlgalladii iyo camaliyaadkii ugu caansanaa ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
إما الهلاك أو النجاة فمعا لإرغام العدا منا الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وبأسها ولكم مناصرة الأباء أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل الرماء إما الهلاك kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada waa sanad ka mid ah sannadaha isbedelada waaweyn ay ka dhaceen gudaha soomaaliya islamarkaana ay dhicin dagaalla malaaxima oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo lagu laayay boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana allah idinkii warbixintan idinkugu soo gudbin doonaa weeraradii ugu waaweynaa ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka afarta bishii muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada dhanka kaana waafaqsan tobanka bisha julaay labada kun afar iyo labaatanka barqanimo arbaca ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal xoogan ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka deegaanka buula xaaji ee gobolka jubbada hoose ugu yaraan soddon iyo kow askari oo ay ku jiraan laba sargaal oo kale ah bishaar oo ah taliyo urur iyo ku-xigeenkiisa iyo axmed oo isna ahaa taliyo urur ayaa lagu dilay dagaaladan toddobiyo toban kaloo ay ku jiraan laba sargaal ayaa sidoo kale lagu dhaawacay dagaaladan waxayna kale yihiin cabdikaafi oo ah taliyaha ciidanka buule xaaji ku sugnaa iyo bashiir oo ah taliya ku-xigeenkii ciidankii ku sugnaa isla deegaankaas halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo furteen hub gaadiid iyo rasaas waxaana afar ka mid ah gaadiidka gacanta lagu dhigay ahaayeen kuwa loo yaqaana cabdibilaha oo dhammaantood ay qoryo ku rakibnaayeen isla bishaas lix iyo tobankeedii kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada kuna beegnid labaatanka julaay labadakunafarlabaatanka aroornimo talaadu ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina waxay kula jirmaadeen ilaa saddex fadhiisin oo ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanada kale ah buule xaaji harbool iyo miido oo dhammaantooda ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana weeraradaas lagu dilay ugu yaran toddobaatan iyo kow askari iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kasoo furteen hub gaadiid iyo agabyo kaloo militari taasoo ay sii dheer tahay maxaabiis dagaal oo gacanta lagu dhigay sidoo kale sagaalka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo tobanka agosto labada kun afariyo labaatanka ugu yaraan toddobiyo labaatan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero iyo askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe toddobiyo tobankii bishii safar kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada dhanka kalena waafaqsan kow iyo labaatanka bisha agost labada kun afariyo labaatanka subaxnimo arbaca ah waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyadna furlimaha la biigsadeen xerada robda iyo askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho waxaana camiliyadan lagu dilay siddeed iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay konton iyo kow kale war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana xilligaas loogu sheegay in camiliyadan ay argud u ahayd dhibaatooyinka iyo askartan u geystaan bulshada ku dhaqan deegaanka celasha biyaha iyo nawaaxigiisa saddexdii bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan lixda bisha oktoobar labada kun afariyo labaatanka ugu yaraan saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay deegaanka geerille ee duleedka ceeldheer ee gobolka galgaduud halka lagu dhaawacay toddobiyo toban kale afarta rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kalena waafaqsan toddobada bisha oktoobar labada kun afariyo labaatanka dagaallo culus oo ka dhacay duleedka degmada balcad iyo meel u dhow webiga mara deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay afariyo labaatan askari halka looga dhaawacay sagaal kale iyadoona lagu qabtay hal askari saddex iyo tobankii bishii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan lix iyo tobanka bisha oktoobar labada kun afariyo labaatanka dagaallo mar kale ka dhacay deegaanka gerille ee duleedka degmada ceeldheer ayaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo lix askari oo soddon iyo kow ka mid daamiidkooda looga cararay goobta dagaalka afar iyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan toddobiyo tobanka bishii oktoobar labada kun afariyo labaatanka camaliyadna furlimaah oo lagu weeraray xarunta iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay shan iyo toban xubnood halka lagu dhaawacay labiyo toban kale sideed iyo labaatankii bishii rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan soddonii kooda bishii oktoobar labada kun afariyo labaatanka ugu yaraan toddobiyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka qaycad ee gobolka mudug kow iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka dagaallo culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkawthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda federaalk looga dilay in ka badan sagaashan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay boqol toban iyo kow kale lix iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan shan iyo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka weeraro cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen laba xero ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka abuure iyo gobolka hiiraan ayaa lagu dilay ugu yaraan konton iyo kow askari oo ay saraakiil ku jiraan halka lagu dhaawacay tiro kale iyadoona laga soo furtay gaadiid hubiyo agabyo militari siddeed iyo labaatankii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan toddobiyo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ay muddo saacadaha kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyagoo xabsiga ka sii daayay dad muslimiinna oo ku xirnaa jeelasha ku yaala magaaladaas saddexda bishii ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan saddexda bisha maaj labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka booshareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana dagaalkaas lagu dilay labaatan askari halka lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale iyadoona lagu soo furtay saddex iyo toban qorow aki fordyseven ah isla maalinkaasi dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu dilay siddeed iyo toban askari halka lagu dhaawacay soddon iyo lix kale toddobada ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan toddobada maaj labada kun shan iyo labaatanka ugu yaraan afar iyo labaatan askari ayaa lagu dilay oo ay laba sargaal ku jiraan halka lagu dhaawacay sideed kale dagaallo ka dhacay duleedka degmada boosareeri ee gobolka shabeellada dhexe kow iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga dhanka kaana waafaqsan kow iyo tobanka maaj labada kun shan iyo labaatanka weerar ku bilowday camileedna furliimahooyna qimaasiyiin daba socdin ayaa lagu qaaday xarun uu ka socday abaabul ka dhan ah deegaanada lagu maamulo shariicada islaamka ee galbeedka wilaayada islaamiga ee hiiraan taasoo ku taala magaalada beledweyne waxaana weerarkaas lagu dilay in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid a horjoogayaashii loo xilsaaray abaabulkaas isla maalinkaas dagaallo in ka badan saddex goor lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen deegaanka buurshisheeq ee duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaaladaas lagu dilay siddeed iyo toban asir oo toban ka mid a midkooda looga cararay goobta dagaalka halka lagu dhaawacay siddeed iyo labaatan kale shan iyo tobankii bishii ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kalena waafaqsan shan iyo tobanka bisha maaj labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyadii ay askarta dowladda federaalk kula haayeen degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana weeraradaas lagu dilay soddon iyo kow askari halka lagu dhaawacay soddon iyo lix kale isla maalinkaas waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen askartii dowladda federaalk ee ku sugneed degmada somadaale ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaas lagu dilay labiyo labaatan askari halka lagu dhaawacay toban kale siddeed iyo tobanka bishii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan siddeed iyo tobanka maaj labada kun shan iyo labaatanka weerar cagmarinna oo ka dhacay deegaanka warta dibisamataro u dhow magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe ayaasna lagu dilay afartii laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka labaatanka bishii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labaatanka maaj labada kun shan iyo labaatanka ugu yaraan lix iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay tiro intaa ka badanna waa lagu dhaawacay weerar cagmarina oo ka dhacay deegaanka sabiida ee gobolka shabeellada hoose lix iyo labaatanka ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan lix iyo labaatanka maaj labada kun shan iyo labaatanka ugu yaraan shan iyo toban askari ayaa dowladda federaalk looga dilay lix kaana waa looga dhaawacay halka maxaabiishan ahna looga qabtay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada masaajida caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona isla maalintaas ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen deegaanka geelgub oo afar iyo labaatan kilomitir u jira degmada cadalle saddex iyo tobankii shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda jiriga waafaqsan kow iyo tobanka abri labada kun shan iyo labaatanka dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay deegaanka abuure ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay siddeed iyo toban askari oo laba ka mid a meydkooda looga cararay fagaaraha dagaalka halka ay ku dhaawacmeen afartan iyo saddex kale taariikhdu markeed siddeed iyo tobankii bishii shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga kuna beegneed lix iyo tobanka abril labada kun shan iyo labaatanka waxaa dhacay mid ka mid a malaaximtii ugu cuslaa ee dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada aadan yaabal ee gobolka shabeellada dhexe iyo duleedkeeda waxayna halkaasi ku direen in ka badan afar boqol oo askari oo ay ku jiraan saraakiil halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan iyo kow askari waxaana goobta ka firxaday oo xilligii dagaalka bilaawanayay joogay taliyaha ciidamada dowladda federaalka jenaraal odowaa yuusuf raage iyo taliyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka xasan cali nuur shuute sheekh yuusuf sheekh ciise kabikotukada oo ah waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa shir jirayd oo uu qabtay waxuu kaga warbixiyey khasaaraha baaxadda leh ee weerarkaas lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan lasoo hadalnay oo aan ku nidhi ilaahay inaad la diriirtiin wax danu idinkuguma jiro dabadhiriifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda warkaas dhegahaasu waxwaa u maqli waayeen laakiin maanta waxaa maogtahay ayaan darra ku ah in hadda meeshan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshan baktigii la duugayey dadka meeshan ku uray ee beledkan hadda laga joogi la'yahay waxaan idiin sheegaa aaway ninkii canuga xumaayo muruq ahaayo dhinnahay oo la dhihi jiray waxau ahaay odowey yuusuf raagi oo mahan awrta ku dhaalin jiray iyo kii shuutahayoo caasha weynaa sida wan waxay dhihi jireen ninkii taga oo dagaalka ka carara waa xiraynaa xabsiyaan gelaynaa waa kuwaas ord ayagaa bilaaba waa ogtihin iyo dagaal idin gersiinaya baabuurtayaa u kacsan dagaalka xabadda hadday bilaabatay iyagoo ord bilaabeen shuutihii idin lahay shalay maxkamadan saarayna xabsiyaa la gelaa ama diida ciidan goob dagaalaa la yidhahda dil waaye ninka lahay asaga yaa maxkamaday haya asaa cararka bilaabee yaa maxkamade cidda maxkamaday waa in la maxkamadeeyo maxkamadow sheegaya asaga waa in la saaro lix iyo labaatanka bishii shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga waafaqsan afar iyo labaatanka abril labada kun shan iyo labaatanka ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar cagmarina ku qaaday saldhigay ciidamada loogu yeero danabay uu maraykanka tababaray ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkaas waxaa lagu dilay lixdan askari oo saraakiil ku jiraan kow iyo labaatankanna waa lagu dhaawacay sidoo kale waxaa dagaalkaas lagula wareegay garoonkii diyaaradaha iyo deegaanka iyo gaadiid ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka afarta dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labada mey labada kun shan iyo labaatanka dagaala lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka magaalada muqokori iyo deegaanka tarada oo ka wada tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay saddex iyo toban askari soddonkalna waa lagu dhaawacay labaatanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan siddeed iyo tobanka mey labada kun shan iyo labaatanka howlgal qaraxa oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xerada damaanyo ayaa lala beegsaday dad ay askar ahaan u qoranaysay dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa xerada xilligii uu qaraxa dhacayay waxaana qaraxaas ku dhinteen ka badan soddon qof oo ahaa dadkii askar ahaan loo qorayey waxaana ku dhaawacmay tiro konton kor u dhaafaysa isla maalinkaas dagaalo dhowr jeel lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen duleedka magaalada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana dagaaladaas lagu dilay afartan iyo toddoba askar oo uu ku jiro cabdi yuusuf salaad cabdi goomey oo hanina in muddaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuraad joogeen halka lagu dhaawacay siddeetan iyo lix kale saddex iyo labaatanka bishii dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga kow iyo labaatanka juun labada kun shan iyo labaatanka dagaalo dhowr jeel lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana lagu dilay saddex askari halka lagu dhaawacay soddon iyo afar kale oo soddon iyo kow ka mid ah lagu dhaawacay dagaalada halka saddex kalena uu garo la rugmaday lix iyo labaatanka dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labiyo labaatanka juun labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka deegaanka ceelqooxle ee degmada moqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana wararkaas lagu dilay soddon iyo saddex askari halka lagu dhaawacay soddon iyo sagaal kale toddobiyo labaatanka bishii dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha juun labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey laba xero ay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulkala baxay koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka burjeed ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana wararkaas lagu dilay saddex iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay soddon iyo lix kale tirada guud ee ciidamada lagu dilay weeraradii xooganaa ee dhacay sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda waa in ka badan kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal askari halka dhaawacun uu yahay in ka badan toddoba boqol siddeetan iyo afar waxaa intaa dheer oo gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galay degmooyin iyo deegaano badan oo lagala wareegay ciidamada dowladda federaalka
والصلات فاغزوا النفوس ورابطوا لا تبرحوا جبل الرماد لا تستقلوا جمعكم من بين أحزاب الغزاة فئة مع الله القوي تذل جمعا من فئات
الصفحات نبئوهم أننا في الحرب أسد ضاريات لم تعقها الحشرات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تبدأ بالكلام الناكرات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تبدأ بالكلام وهجاج wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxay iyana martigeliyeen dhacdooyin taariikhi ah oo ka turjumaya horumarka ay ku tallaabsanayaan marba marka ka dambeysa bulshada ku nool dhulka lagu maamulo shareecada islaamka haddaba maxaanu ka xasuusanaa dhacdooyinkaas warbixintan ayuu ku eegayaa walaalkeen cabdalla mukhtaar
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحا walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo in ka badan shan iyo toban sano ay ka jiraan maamullo islaami ah oo dastuurkoodu yahay qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana maamushaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga yimaado in walaayaadka islaamiga kaga duwan yihiin soomaaliya inteeda kale inay yihiin deegaano lagu maamulo shareecada islaamka waxay dheer yihiin dhul ballaaran oo soomaali degto in walaayaadku yihiin goobo nabad ah waana arrin ay xitaa qireen reer galbeedka iyo dowladda federaalka oo dagaal adag kula jira maamulada walaayaadka islaamiga ah warbixintan waxaan isku dultaagi doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ka dhacay walaayaadka islaamiga kuna biiraya majaalka horumarka iyo maamul wanaagga walaayaadka kamana dhigna in warbixintu ay soo koobayso guud ahaan wixii dhacay mid ka mid ah dhacdooyinkii waaweynaa ee ka turjumayay horumarka walaayaadka islaamiga waa furitaankii faraca jaamacadda alqima ee magaalada kunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose
وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا jaamacadan ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faraceeda koowaad wuxuu ku yaalaa magaalada jilib ee walaayada jubbada dhexe waxaana jaamacadda laga helaa kuliyadaha culuumta shareecada iyo kuwa tajriibiga munaasabad ballaaran oo ka dhacday hoolka jaamacadda alqima ee magaalada kunya barrow bishii jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ayaa lagu iclaamiyey dahfurka jaamacadda waxaana furitaankeeda kasoo qaybgalay aqoon-yahano macalimiin culimo waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ka mid ahaa sheekh suldaan ibnu maxamed aala muxamed
waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alkhima fadxigeeda fadxi mubaaraka allah subxaanahu watacaala hainooga yeelo kuwii ku guulaysta horumarinteedana alla subxaanahu watacaala hainaga yeelo sidaa walaaladeen ay noogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allaahu anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamicaddii sidaa laynoogu furay ilaahaan ugu mahadinno aan maarata maxay dadaallo dhammaanteen garbaan is qabsanno yaynaan kala hadhin wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa iyo sunnaha rasuulkiina qabsada dhammaantiin isku duubnaada layna yidhi hana kala tegina
وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة dhanka culimada waxaa soo xaadiray mashaa'iikh uu ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame kana mid ah culimada ugu caansan si guud soomaaliya iyo walaayaadka islaamiga waa inaan fiisiyeeda kimikada barana haddaan jihaadayna juqraafi haddaan nimankaan aqoono meel oo cadow ka jira baan garanay ma dagaalami karayo culumta kowniga ah culumta kowniga ah waxa weeye waa mucjizo wey saas darteed ba ilaahay marka oo taqwada iyo alla ku-xidhaanshada iyadaba laga baranaya aayadda aynu mar walba akrinaya inamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa maxaa ka horeyay cilmiga laga sheekayo waa cilmi dunyo wey wey buurahan maad fiirisaan ayaga juqraafiga dhulka adduunka si uu samaysayahay culumta culum lardiya la yidhaahdo ee dhulka lagala saxo maad fiirisaan soo waxaa laynuu baraarujinaya ma aha inagoo dad muslima kitaab ka qaadanay culumteenna maa digahayd sooma magaalaa iskale culumta marka ilaahay bayna maa aragtaan maala soo baxdaan maa fahamtaan
نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا
dhacdooyinka kale ee ka turjumaya horumarka walaayaadka islaamiga waxaa ka mid ah dayactirka qayb ka mid ah waddada xiriirisa jilib iyo kunya barrow iyo sidoo kale waddooyinka dhex mara magaalada jilib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal ballaaran ku bixinaysa waayadii lasoo dhaafay dib u dhiska walaayaadka islaamiga arrinkaas oo ka mid ah madaahiirta dowladnimo ee ka muuqata walaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka sheekh cali darwiish oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waraysi gaar ah oo uu horaan siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan wuxuu ku soo hadal qaaday dayactirka wadooyinka ee ka hirgalay walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jasaak allahu khayran guud ahaan dee wilaayada saad dareemayso ee mashaariic iyaa ka socda oo khayri ah oo ummadda loogu khidmaynayo waxaana ka mid ah hadda mashaariicda jidadka loogu hagaajinayo oo kale magaalada jilib ayaa ka mid ah mashaariic waxaa ka socda oo mataqaanay hadda soo dhammaaday oo jidadka magaalada lagu hagaajinayay jidka weyn ee magaalada dhexmara min kontaroolka kismaayo ilaa kontaroolka xamar oo waddo aada u dhib badan ahayd waa la hagaajiyey bifadlillahi waraxmatihi wadada dahabshiil ilaa kulanka xabiibo cali shire loo yaqaan iyadana waa la hagaajiyey wadada ka baxda madrasada utruja ilaa madrasada alfurqaan iyadana wadooyinka la hagaajiyay ayay kamid tahay sidoo kale wadada xuneyn ilaa wadada weyn ee kontaroolka ku dhacda wadooyinkii dhibaatooyinka faraha badan iyo culeyska badan ee gaadiidkii dadku ku qabeen ayay kamid ahayd mashaariicda ilaahiya subxaana watacaala inugu guuleeyey sidoo kale haddana waxaa socda wadada weyn ee isku xirta magaalada jilib ilaa magaalada kuunyo barow oo mashruuc culus oo aada u weyn uu ka socda ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala khayr iyo wanaag inuu noogu dhameeya
نحن النماء فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل mid ka mid ah axdaadtii muhiimka ahaa ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ka dhacay walaayaadka islaamiga waa shirweynihii u dhexeeyey hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiinta maktabka siyaasadda iyo walaayaadka shirkan oo socday dhowr maalin ayna xaadireen hoggaanka ugu sarreeya ee mujaahidiinta ayaa waxaa ka soo baxay bayaan muhiim ah oo uu warbaahinta u akhriyey sheekh muuse caraale oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee banaadir
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa inay gaalada ka xorayso dhulalka muslimiinta ee ay ku soo duuleen dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo si dhammaystiran u fulisa shareecada allah taasoo ilaalinaysa qiyamka sarreeya ee islaamka dhowraysa badqabka ummadda muslimka ah sidoo kalena difaacaysa hantida iyo sharafta muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
بالمجد ألوانا من سيرة عبقات
sheekh axmed cumar abu cubeydah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka qayb galay shirka ayaa ka soo muuqday al-kataa'ib al-ikhbaariya isagoona soo hadal qaaday shirka iyo arrimaha looga hadlay dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan adow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeraya fikirkeedii iyo baaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda uu kaga faa'iidaysto oo qofka keliya uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman u fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa weye maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu uu sheeday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan adduunka dhan manaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku nool nahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowgu ku soo duulay walaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo askariyan oo amniyan u burburay xaalad inhiyaarin uu ku dhow yahay kadib markii uu garguurtay oo saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayey haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaasfixmadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolka ay ka muuqatay uu kusoo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono masiiradan uu dhammaystiri doono isagoo macnaa maaragtay ka tillaabo qaadi doono meesha ay walaalka u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maarata dhaawaceysan si dhamaystirmay بها في الموج بحاره أبا عبيدة سيف الدين ينصره للشرع منتفضا حامل لأنصاره صمصام دون خطوب الدين مستعرا عاج الحروب arrimaha aadka uga muuqday walayaadka islaamiga sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa ka mid ahaa dadaalada dacwo ee uu bixinayey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana walayaadka islaamiga ka hirgalay xamalaad dacwi ah oo aanu ka xusi karno xamalaadkii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad iyo waxaridi lmu'miniin
في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر نعم النماء
xamlada irshaadul ummah ayaa ujeedkeedu wuxuu ahaa in bulshada muslimka ah laga wacyigeliyo waxyaabaha diin ahaan iyo anshax ahaanba aan wanaagsanayn waxaana xamladan ay ka hirgashay guud ahaan walaayaadka islaamiga walaayada jubbada hoose oo ah walaayada ugu da'da yar walaayaadka islaamiga ayaa ka mid ahayd meelaha ay ka hirgashay xamladan waxaana si isku mid ah uga qayb qaatay makaatiibta walaayada oo idil waxaan markaan leenahay guud ahaan walaayada islaamiga jubba sufla dadka ku nool haddii ay yihiin culimmadii haddii ay yihiin salaadiintii nabadoonadii ganacsatadii bulshada kala duwan waxaan leenahay qof kasta waxaa laga rabaa doorkiis ku aadan in awaamirtan iyo howlahan socdo qorshahooda iyo qaabkooda iyo waktigoodana oo la fafaahi doono in qof kasta doorkiis ka qaato
xamlada waxaridil mu'miniin ayaa iyadana ka mid ahayd xamalaadka dacwiga ah ee ka hirgalay walayaadka islaamiga sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaana ujeedadeedu ahayd in dadka lagu booriyo ka qayb qaadashada halganka lagula jiro ciidamada shisheeyaha ee dalka ku soo duulay walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka mid ahayd meelaha ay sida wanaagsan uga hirgashay xamladan waxaana ka qayb qaatay mas-uuliyiinta walaayada oo ugu horeeyo waaliga gobolka sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan culimada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka mawaadicda xamladaani ay ka duulayso ama ay daaran tahay waxaa ugu horeeya mawduucda noogu qoran meesha dadka mugtay jihaadka iyo mugtay qitaalka in lagu baraarujiyo qayb ay ka noqdaan oo cadowga ilahay sanad ay iska dhiciyaan waxaa ka mid a in dadka la dareensiiyey asbaabta lagu helay nasriga inay la yimaadaan oo mugtay dhammaanteenna laga rabo maanta waxaan u baahana waa nasri ilahi subana watacaalaana agtiisaana ka sugayna oo cid kale waa mugtay nasri aan ka sugayni ma laha marka ilahi subana watacaala mugtay inaan u laabanno oo dadka mugtay asbaabu nasri la raadiyo ayaa ka mid a mawaadicda ay daaran tahay xamladaani
أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي arrimaha xusidda mudan ee walayaadka islaamiga ka dhacay sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waa shirweyne ballaaran oo dhex maray beesha bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankan oo ka dhacay walaayada islaamiga jubbada hoose ayay beesha bartire ku cusboonisay baycada ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ballan ku martay inay hiil iyo hooba la garab istaagayso halganka jihaadiga ah ee ka socda dalka
halka waxaan isugu nimiday beelweynta bartire culimmadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ganacsatadeeda intaba shirka iyo ma garanaysaa qaradkiisa iyo ujeeddadiisu ay ahayd shirkaas oo annaga noo socda ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo ku dhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda
والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى intan oo keliya ma ahan dhacdooyinka ka turjumaya horumarka iyo hanaqaadka ee ka dhacay walayaadka islaamiga sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada balse waa kuwii ugu waaweynaa waxaana xusid mudan kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed oo aan kala qaad lahayn ay ka qaadanayaan halganka ka socda soomaaliya iyadoo sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada uu ahaa sanadkii ugu infaaqa badnaa dhinaca qabaa'ilka kuwaasoo xoolo isugu jira ari iyo geel aad u fara badan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka
قاصدينا نبتغي النصر المبينا ولنا الإقدام قائد ولنا الإقدام قائد وبصوت الحق لحنا سوف نشدو كل معنى وإلى الأقصى عقدنا عزمنا ومضى الأماجد
الدهر عظات إن للتاريخ عودا فارقبوه مجدنا ما صانعته الكلمات قد عبرنا لجة الحزن بجهد واعتبرنا نوب الدهر عظات إن للتاريخ waa hagaag mid ka mid a dhacdooyinka ka dhacay sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada wilaayaadka islaamiga ah waa dilkii uu maraykanku u geystay sheekh maxamed mere waaligii wilaayaadka islaamiga kaasoo kaalin firfircoon ku lahaa halganka ka socda dalka bayaan ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dilka uu maraykanku u geystay sheekh maxamed mere haddaba aanu wada dhegaysana bayaanka xilligaasi ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
رحل الكريم عن العيون والغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo uu maraykanka ku beegsaday duqayn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayadda islaamiga shabeellaha hoose horedhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
si ay ku dheehan tahay faan sharaf galladaysi iyo wafaa waxaan ummaddeenna muslimka u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishaadka sheekha mujaahidka ahaa moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimada nafurka wuuna helay wixii uu tamaninayay sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano oo uu jilbi xirnaa u adeegidda diinta allaah una jihaadayay sidii kelimada allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadcafiintana loogu helin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqrigii lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay ku soo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuliynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aannada mabaadi'da iyo nafurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna ma raadsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodaan isbahaysyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo riddada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi kama suusho koox ka mida ummaddayda inay ku taagnaato amarka allaah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama ka soo horjeesata ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsiida iyo hambalyada ee ka soo baxay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed mire jaamac waa rugcaddaa ka mid ah raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaallo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashameeyadii taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayey caqiidadiisa waxayna ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taasoo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka ah sheekha mujaahidka ee moxamed mire iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekha dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayay midaynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dadka la isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaas ku dhiirigelinayey hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص wuxuu sidoo kale dowr muuqda ku lahaa musaalaxada la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisana wuxuu allah sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad loogu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadidkiisa la mahadiyey ee xagga dacwada isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarnayd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga taasoo loogu magacdaray irshaadu alummah ilaa sabiili arashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku taami jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko waddamada muslimiinta oo laga xoreeyey rijisiga gumaystayaasha ummadduna ku naalooto xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meerinayaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan warac ah kaadsiimo badan xishood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiintana u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka go'in xuska allaah qofkii la fadhiistana waxaa deeqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo uu isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saanlayaal dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana duqeeyey habeennimadii afarlabaatanka jamaad uthaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afarlabaatanka disembar labada kun afarlabaatanka si dhiiggiisu isugu beddelo iftiin iyo holac waa ilays u iftiiminaya dhabbaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holaca gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta uu maraykanku naga dilo nin rageed gob ah waxaa beddela nin gobeed ka ad adag ballanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaada wiilal alle rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhabbe aan jihaad ahayn ku raalli noqonaynin waxayna ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hadur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos lafaano oo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishaadka hogaamiye ka mid a hoggaankeeda iyo daaci ka mid a ducaaddeeda si gaar ahna waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka sheekha qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay alle ha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa walaalaheena mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uheelinta diinta allah meel weliba oo ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeennada oo uu sheekh moxamed mire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay waddada jihaadka iyo dacwada allaah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad muuqda ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan ballan wanaag iyo khayrkaood isku dardaarantaan ballankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiinana yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan doono inaad amiirkiina u oofiseen ballankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu noogu goodiyey dil iyo jab allena wuxuu noo ballanqaaday guul iyo shahaado waxaana arki doonnaa labadaas yabo mid ka dhab noqda allah wuxuu yidhi yuriiduuna an yuطfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutimma nuurahu walow kariha alkaafiruun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا ليلقى في النعيم صحابا
المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات وأنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات قد عبرنا لجة الحزن بجهد واعتبرنا نوب الدهر عظات إن للتاريخ عودا فارقبوه مجدنا ما صانعته الكلمات guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee aan kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala intaasi kadibna walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذرات تغدو كرماد إن رمتها الدعوات رب أحجار بكف الطفل تدمي جبهة ما أسعفتها الراجمات خطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات أمتي خمسة آلاف أخاف ألف ألف بعضهم بالخوف ماتوا أخبروا أهل الحضارات بأن سادة الدنيا بنا تبنى الحياة